Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa waxaa magaalada Nairobi xalay uu uga qayb galay kulan ay soo agaasimeen jaaliyada ka soo jeeda deegaanada Galmudug ee ku nool magaalada Nairobi waxaana ujeedada kulankan uu ahaa in laga jawaabo hadalkii ka soo yeeray madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ku aadanaa in madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf uu diiday daawada saxda ah ee xalka u noqon karta Galmudug halkaasi waxaa khudbado kala duwan kasoo jeediyey waxgarad ka soo jeeda deegaanada galmudug iyo siyaasiyiin kuwaa oo ku dhaliilay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya inuusan marnaba ku tallaabsanaynin arrimo ku saabsan isku soo dhoweynta bulshada soomaaliyeed madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaaf ayaa halkaasi waxa uu ka jeediyey hadal dhinacyo badan taabanayay isagoona marka ugu horeysa sheegay inay u muuqato in ay burbureyso dowladda federaalk soomaaliya haddii aan wax laga qabanna arrintaasi ay dhibaato ku tahay shacabka soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda dalka ku nool
dowladda federaalka ballugtii maalkeeda dowladda federaalka sidii dowladda hore u dogtay shirkii canta ayaa fayruus laga soo qaaday fayruustaas hadda waa la deereynaya hadda waa la deereynaya markii la rabay inay masarbagshu noqdo waa la dumiyey way sii dhamaysaa hadda wadnaha waxaa iga haya amar dhibaato ka dhacdaaba ma shaqeeyo dhibaatada moogtahay lafteeda haddii inta la kiciyo dadka lama hadhowta lama dejin karo hadda xabkiciso waxaa labayna dejin karo lama dejin karo laakiin sidaan u jeedo way noqonaysaa inay gaarto in gidaarka laysaga daato waa laga yaabaa inay noqoto xaaladda isla asaabihii sideetan iyo sagaalkii waa ii muuqday iyo bishii sanadkii sagaashankii sidii arrintu xelaan jirtay waa ii muuqata askar kala baxaysaa ii muuqata askar gaara raadinteedaa ii muuqata in hadada ummadani meelj martala waayaa ii muuqata in askarta iyo ciidankii dadku bishaar waayaa ii muuqata intaa haddii la waayo dowlad la socoto
dhanka kale madaxweyne xaaf ayaa si gaar ah ugu eedeeyey hogaanka dowladda federaalk soomaaliya inay ka dambeeyaan colaado ay doonayaan inay ka dhacaan galmudug iyo jubbaland taa oo uu sheegay in loo baahan yahay in laga hortago inkastoo maaragtay aysan fiicnayn in hadalka aada loo dheerdheeray ninkaan ogtihiin labadiisa jifo galmudug iyo waxay degaan iyo jubbaland labadiiba dhibaata ku hawo isagaana ka dambeeya dhibaatada jubbaland asaa ka dambeeya degalmudug asaa ka dambeeya dowladda federaalka m c h maxaa ka yidhi labadii sano ka joogay galmudug lama dhiso m c h maxaa ka yidhi loo dhisa kama dhishin galmudug haddeera waxay ahaatay saddexdaa bilood afartaa bilood reer sudaalaba ayaana markii ka dhameeyey burbanimaka maaragtay waxay naga mamnuuceen jabiya oo toos noo siiyo waana nole hadda bilaabaya muddooyinkan baxiisada siyaasadeed ee u dhexeysa galmudug iyo dowladda federaalk soomaaliya oo ahayd mid marba marka ka dambeysa cirka isku shareereysa ayaa u muuqata in aan xal siyaasadeed weli loo helin iyadoona dadka darsa arrimaha siyaasadda ay sheegayaan in miiska wadahadalka ay habboon tahay in wax walba lagu dhammeeyo islamarkaana marnaba ay xal noqon karin in warbaahinta hadallo kulkulul la ysku marsiiyo maslax abuukar xaaji radio kulmiye nairobi